bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii lix iyo kontonaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba isla markaana waa dersigii saddexaad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiga la yidhaahdo zayd ibnu xaarita wa fi sanati thaani thaamina sanadii sideedaad min alhijrati hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalam yacni markii nabigu maka uu kasoo hijrooday uu makiino madiine usoo hijrooday markii side sanadkeedii sideedaad yuushaa allaahu alla wuxuu wuxuu qadaray tabaarakat xikmatuhu xikmadiisu ha barako badnaatee an yamtaxina inuu imtixaano alxabiiba ka wax jecel oo nabiga ah sala allahu calayhi wasalama bifiraaqi xabiibihi ku u jeclaa oo zayd ah inuu fa inuu ka tago yacni uu geeriyoodo yuu ilaahay qadaray sanadkii sideedaad ee hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalama yuu zayd geeriyooday isaga oo ciidamada muslimiinta hogaaminaya daalika sababtaa ay ku timid geerida ee zayd ibnu xaarita ama shahaadadiisii uu shahiidee waxa weeye ana rasuula rasuulku salawaatullaahi alle subxaanahu wa tacaala salaadihiisa oo naxariista ah salaada ilaahay waa naxariista salaada nabiga iyo muminiintuna waa duco salawaatullaahi alle naxariisihiisa iyo wasalaamuhu salaantiisuba caleyhi dushiisa ha atee bacatha rasuulku wuxuu diray nin la yidhaahdo alxaarith ibnu cumayr nin la yidhaah ayuu diray alxaarith ibnu cumayr al asadiyi oo u dhashay qolada ree asad la yidhaah waa qabiil carabtii hore ka mid a bikitaabin qoraal ayuu maaragtay isagoo qoraal wada ayuu diray dhambaal nabigu uu subxaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu diyaariyey oo ka socda dhambaal nabiga ka socda ama qoraal nabiga ka socda isaga oo wada ayuu diray nabigu ninka la yidhaha alxaarith ibnu cumayr muxuuna u diray ilaa meliki busra busra meesha la yidhaahdo oo shaam ahayd boqorkeedii ayuu u diray ujeeddadu maxay ahayd loogu diray yadcuuhu isagoo rasuulku u yeedhayo yadcuuhu isagoo ugu yeedhaya melika busra meliku busra isagoo ugu yeedhayo ilal islaami islaamka waxay ka mid tahay uun qoraalladii badnaa dhambaalladii badnaa ee rasuulku sala allahu calayhi wasalama adduunyada intii la yaqiinay iyo intii la gaadhi karay uu nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu qoraalada u wada kala diray siirada ayaan kusoo wada aragnay badankooda qoraaladaa nabigu uu sameeyey badankooda siirada ayaan kusoo qaadanay waxayna ahayd sanadkii lixaad ee hijrada nabiga sala allahu caleyhi wasalam markii sulxulxudaybiya uu dhacay kadib yaa mukaatabatuulmuluuk baa la yidhaahdaayo boqorada adduunka berigaa ka jiray intii la gaadhi karay oo dhan ayuu rasuulku dad u diray marka halkaas yaan si tifaftiran uga soo hadalay dhambaalladii uu diray nabigu caleyhi salaatu wasalaam ayuu kana ka mid ahaa marka yadcuuhu isagoo rasuulku ugu yeedhayo ninkan boqorkan busra fiihi qoraalka ilal islaami islaamka ugu yeedhayo falamaa markii balaqa uu gaadhay alxaaritu ninkaa la yidhaha xaaris ibnu cumayr ee dhambaalka nabiga waday sala allahu calayhi wasalam markii uu gaadhay mu'ata meel mu'ata la yidhaahdo oo bisharqil urdun urdun barigeeda ah urdun hadda dowlad ayaa loo yaqaanaa dowlad urdun la yidhaahdo xuduud leh oo caasimadoodu caasimadoodu ay cammaan tahay taas ayaa urdun loo yaqaan laakiin berigaas urdun waxaa loo yaqiinay webiga urdun la yidhaahdo iyo wixii agagaarkiisa oo dhan ayaa loo yaqiinay al urdun halkaas markii uu gaadhay carada lahu waxaa ka hor yimid axadu umaraa'i alkhasaasina niman boqortooyo ahaa laakiin gacan gacansaar la lahaa dowladdii weyneyd ee reer rooma oo khasaasino la dhihi jiray amiiradeedii nin ka mida ayaa ka hor yimid oo la dhihi jiray shuraxbiil ibnu camr fa akhadahu wuu qabtay wa shadda calayhi wuxuu ku adkeeyey withaaqahu xadhkiisii u xidhxidhay micnihii wey u garbaduubay uma markaa kadib qadamahu dadka hortooda ayuu geeyey fa daraba cunuqahu qoorta ayuu ka gooyey arrintii ayaa nabiga soo gaadhay fashtadda waxaa aad iyo aad u murugo geliyey daalika arrintaa cala nabiya nabiga salawaatu ullaahi wasalaamuh caleyh ayay ku adkaatay fashtadda waxaa adkaaday uu aad iyo aada uga xumaaday daalika arrintaa cala nabiya nabiga sala allahu caleyhi wasalam caleyh id sababtuna waxay tahay lam yuqtal lagama dilin lahu rasuulullaahi rasuulka ilaahay hayruhu dadkii uu diray uu boqorada u diray ruuxaan isaga ahayn lagama dilin tii aadba uga xumaaday fa jahaza rasuulku wuxuu diyaargareeyey jeyshan ciidan oo min halaathati aalaafi muqaatilin ka kooban saddex kun oo dagaalyahan oo muslimiinta ah ka kooban liqaswi mu'ata meeshii lagu dilay saxaabiga si loogu duulo wawallaa wuxuu madax uga dhigay calaljeyshi ciidanka ah xabiibahu kuu jeclaa oo zayd ibnu xaarisa ahayd ahaa wa qaala wuxuu ihi rasuulku in usiiba haddii la dilo uu shahiido zayd fa takuunu waxay ahaanaysa alqiyaadatu hogaanka ciidamada hogaanka sare ciidamadu lijacfar ibnu abi aalib ayay u sugnaanaysaa fa in usiiba jacfar jacfarka naftiisa haddii la dilo uu shahiido kaanat waxay ahaanaysaa hogaanka sare ilaa cabdilaahi bni rawaaxa ayay u sugnaanaysaa fa in usiiba haddii isagana la dilo cabdulaahi bni falyakhtar ha doorteen almuslimuuna muslimiinta ciidamada muslimiinta ka kooban ciidamada aan muslimiintii ha doorteen lianfusihim rajulan minhum nin iyagu markaa ha doorteen dabcan markii aan siirada kasoo hadlaynay yaan khaswatu mu'ata uga soo hadalay marka waa ku celin iyadii uhun madaa wwuu socday wuu aaday wuu u anbabaxay waa isku wada mid intaasoo dhan madaa wuxuu aaday wuu u anbabaxay aljeyshu ciidankii ayaa baxay wuxuu u baxay suu u soo fuliyo hawshii loo idmaday iyo meeshii loo diray xataa wasala ilaa uu ka gaadho ilaa macaan meesha macaan la yidhaahdo bisharqi l urdun webiga urdun barigiisa ku taalla halkaa markay gaadheen waxaa ka war helay boqorkii weynaa ee reer rooma oo hiraqle la dhihi jiray fahabba waxaa sidii dabaysha oo kale u soo kacay hubuubka waxaa la yidhahda dabaysha markay kacdo habba waxaa soo kacay sidii dabayl hufo oo kale usoo kacay hiraqle meliku ruumi ahaa calaa ra'si mi-ati alfi muqaatil isaga oo hogaaminaya oo madax u ah boqol kun oo askari lidifaaci si uu u difaaco canil khasaasina nimanka khasaasinada ee carabta isaga dabadhilifka u ah isaga gacansaarka la leh si uu u difaaco wandama ilayhi waxaa isagii ku biiray mi-atu alfin boqol kun oo kale oo min mushriki alcarabi carabtii mushrikiinta ahayd waxaala wixii islaamka necbaa oo dhan ayaa isu soo bahaystay weligiiba islaamka waa laisu bahaystaa wa nasala wuxuu ku soo degay hada aljeyshu wuxuu ku furtay uu fadhiisin ka dhigtay hada aljeyshu aljaraar ciidankaas weynanka badan hayra baciidin meel aan ka fogeyn min mawaaqici almuslimiina muslimiintu meeshii ay markaa fadhiisinka u ahayd oo macaanta ahayd baata almuslimuuna muslimiintii waxay baryeen habeenkii fii macaan leylatayni laba habeen ayay baryeen yatashaawaruuna iyaga oo ka tashanaya fiimaa yasnacuuna wixii ay samayn lahaayeen marka doodihii dadka dhex martay yaa laynoo soo ururiyey laba ra'yi ayaa jiray ra'yi dhahaya war ciidan inagu saddex kun baynu nahay waxaynu hortaaganna waa laba boqol oo kun marka isuma dhigma isuma dhigmayno xataa qur-aanku siduu sheegaya laba kun haddaynu nahay dee lix kun ayaynu la dagaalami karnaa wixii intaa ka sii badan suurtagal maahay aan nabiga u sheegno iyo niman dhahaya may waxa weeyaan weligeen ma inaan ku dagaalamin tiro ma inaan ku dagaalamin ilaah baa inala jira aan lama aan dagaalka gallo labadaasaa loo qaybsamay waxaana adkaaday oo doodii ku adkaaday ninkii lahaa aan dagaalka gallo baata almuslimuuna muslimiintii way baryeen fii macaan leylatayni laba habeen yatashaawaruuna iyagoo ka tashanaya fiimaa yasnacuuna wixii ay samayn lahaayeen fa qaala qaa'ilun nin hadlay ayaa wuxuu yidhi naktubu qoraal baan u diraynaa fariin baan gaadhsiinaynaa ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam qoraal intaan samayno yaan rag u dhiibaynaa saas weye ilaan waagaa boosti iyo telefoon iyo waxaan email iyo waxaan ima jirin waa wixii la qoro qoraalka la sameeyo waa inay dadqaadaan wa nukhbiruhu waxaan u sheegaynaa bicadadi caduwina cadowgana hor fadhiya intay tiradiisu lo-ag tahay ayaanu sheegaynaa xaqiiqada macluumaad sax ayaan nabiga siinaynaa wa nantadiru waxaan sugaynaa amrahu haddana amarku ina soo siiyo wa qaala aakharu mid kale wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay yaa qowmi dhiman yahow innanaa inagu laa nuqaatilu ma dagaalano bicadadin tiro kuma dagaalano walaa quwatin xoogna kuma dagaalano walaa kahratin badnaanna kuma dagaalano wa inamaa wax kama lahayn nuqaatilo waan dagaalanaa bi haada diini diintan ayaan ku dagaalanaa diintana ila ayaa u gargaaraya ee fantaliquu war aada ilaa maa kharajtum lahu wixii aad u soo baxdeen oo dagaalka ah waqad damina allaahu allana wuxuu idiin damaano qaaday lakum idinka alfawsa inaad ku guulaysataan biixda alxusnayayni labadii kala wanaagsanaa midkood laba labaduba wanaagsan laba wanaagsan alxusnayayni labadii wan wanaagsanaa ee fiicfiicnaa midkoodun inaad heshaan ima dafru inaad guul heshaan ood cadowgii ka guulaysataan wa ima shahaadatu inaad shahaado heshaan ood shahidaan oo sidaa jannadii ku gashaan marka ha ka laabanina waxaa adkaaday qolyahan dambe uma markaa kadib iltaqa aljamcaani labadii ciidan saddexdii kun iyo labadii boqol ee kun ayaa yaa maaragtay fooda isa saaray calaa ardi mu'ata meesha mu'ata layidhaha dhulkeeda fa qaatala almuslimuuna muslimiintu way dagaalameen qitaalan dagaal ayay dagaalameenoo adhala ka yaabiyey arruuma nimankii reer rooma ka yaabiyey kaasoo mala-a ka buuxiyey ama ka dhaamiyey quluubahum quluubtoodii haybatan cabsi ay ka haybaysanayaan oy ka cabsanayaan lihaadihi alaalaafi athalaatha saddexdan kun kuwaan saddexda kun ah allatii saddexdaa kun oo tasaddad iska caabisay lijeyshihim ciidankoodii iska caabisay ciidankii albaaliqi ee gaadhayay mi-atay alfin laba boqol oo kun dabcan wayna ka hubbadnaayeen kuwaasaa ka hubbadnaa zayd haddaan usoo laabanno zayd ayay diiraddu inoo saaran tahaye wajaalada wuu dagaalamay zayd ibnu xaaritha can raayati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama raayaddii iyo calankii uu rasuulku isagoo u dhiibay ayuu ka dagaalamay uu difaacay jilaadan dagaal iyo difaac kaasoo lam yacrif uusan ogaanin lahu isaga oo kale taariikhul butuulaati geesinimada taariikhdeedii intii la intii taariikhda bani aadamka lasoo maray ruux geesi ahoo dagaalama dib haddii loo raaca ilaa inta la yaqaano dunida alexander ilmanya iyo cid walba intii la yaqiinaya geesi geesiyaasha taariikhdooda intii la yaqiinay oo dhan mid la midhi uusan jirin su u dagaalamay wajaalada wuu dagaalamay oo wuu difaacay zayd ibnu xaaritha zayd ibnu thaabit buu yihi waa qalad meeshaas zayd ibnu xaaritha can raayati rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam jilaadan difaac iyo dagaal oo lam yucraf lam yacrif dheh lam yacrif uusan aqoonsanin lahu isaga oo kale taariikhul butuulaati geesinimada taariikhdeeda haddii dadkii geesinimada ku caanbaxay taariikhdooda oo dhan la isbarbar dhigo mathiilan mid u dhigma oo isaga oo kale aan la arkin sidaas ayuu u dagaalamay xataa kharaqat ilaa ay ka googoyso jis- jasadahu jidhkiisa mi-aatu rimaaxi boqolaal waran ayaa jidhkiisa ka wada dustay kharaqad ay ka dusto jasadahu jidhkiisa mi-aatu rimaaxi boqolaal waran fa khara wuu dhacay dhulka ayuu ku dhacay sariican isaga oo la legday oo dhintay yasbaxu isaga oo dabaalanaya fii dimaa'ihi dhigagiisi dhiiggii ka baxay dabaalanaya fa tanaawala waxaa dhab ka siiya oo ka qabtay minhu isaga sayn iyadoona dhulka ku dhicin araayata calankii nabiga jacfar ibnu abi taalib yaa ka qabtay waa siduu nabigu amarka kusoo bixiye watafiqa wuxuu gudagalay uu bilaabay jacfarna yaduudu inuu difaaco canhaa raayadii inuu difaaco akrama dawdi difaac kii ugu sharafta badnaa xataa laxiqa ilaa uu ka daba tago isna bisaaxibihi saaxiibkiisi zayd ibni xaaritaa uu ka daba tago isna shahiiday fa tanaawala waxaa dhab ka siiyey oo ka qabtay oo kala wareegay minhu jacfar araayata raayaddii iyo bandiiraddii iyo calankii cabdulaahi bnu rawaaxa isagoo la fulinaya amarkii nabiga fanaadala isna wuu halgamay canhaa raayadii ayuu difaacay uu halgamay absala nidaali halganka kii ugu sharafta badnaa ee ugu dhiiranaadhe absala nidaali nidaalka waxaa la yidhaahdaa isleebaysi baa la dhihi karaa isleebaysi nidaal waa leebka markii adna aad leeb igu soo ganto anna aan kugu gado yaa waxaa la yidhaha nidaal ama tanaadul laakiin hadda leebki wuxuu ka mid yahay un qalabka dagaalka eh guud ahaan waxaa uun loola jeedaa dagaalkaa loola jeedaa fanaadala wuu dagaalamay ama wuu difaacay canhaa raayadii absala nidaali leebaytan ama dagaal kii ugu dhiiranaa ee ugu geesisanaa xata intaha ilaa uu isna ku dhammaado ilaa ma intaha ilayhi saaxibaahu labadiisii saaxiib ee ka horreeyay oo zayd ibnu xaarisa iyo jacfar ibnu abi taalib ahaa wixii ay meeshay ku dhammaadeen buu isna ku dhammaaday halkay gaadheen buu gaadhay waxaa laga wadaa isna wuu shahiiday fa amara annaasa mase fa amara annaasu dadkii waxay amiir ka dhigteen calayhim waxay amiir ka dhigteen khaalid bna alwaliid ayay ka dhigteen wa kaana wuxuu ahaa khaalid xadiida islaamin nin uun markaas soo islaamay buu ahaa mar dhow uun soo islaamay marka laakiin wuxuu ahaa hogaamiye military iyo cabqariyad militaritii ugu weyneyd nin la dhihi jiray allahu naxariistee alcaqaad yaa kitaab ka qoray la yidhaahdo cabqariyatu khaalid way fiican tahay inaad ka la aqriyo inkastoo hadda aanan arkin cabqariyaadkii caqaad in aada loo qoray ama la daabacay meelaha maktabaadka kama muuqdo laakiin run ahaantii waxa weeyaan anaga markii aan dhallinyarada ahayn baan aqrin jirnay cabqariyatu cumar ibn khadaab cabqariyatu khaalid cabqariyatu abubakar kulli wuxuu ka wada qoray kitaab buu ka wada qoray nin walba oo taariikhdiisii oo dhan ah marka fanxaaza biljeyshi fanxaaza wuxuu soo celiyey weeye biljeyshi ciidankii ayuu meeshii ka soo celiyey wa anqadahu wuxuu ka badbaadiyey min alfanaa'i baaba iyo tirtiran almuxatami oo la hubo hadday dagaalka kusii jiri lahaayeen saddexdaa kun hal qof lagama reebeen maxaa jira laba boqol oo kun oo weliba ka hub badan kana dagaalyahan yacni oo askara oo dowlad weyn oo markaa dowladdii adduunka ugu weynayda waxa weeyaan intay rabaanba iyagu ha ka dileen laakiin iyagana waxba lagama reebeen marka khaalid wuxuu goostay inuu ciidanka soo badbaadiyo sida uu yeelayna waxaan kusoo aragnay dee siiradii baan kusoo aragnay ciidamadu waagaa hore meel fog layskama tuurtuuri jirin oo ileen madaaficdan iyo diyaaradahan iyo waxaan lama haysanin oo hadda ciidamada markay dagaalamayaan isma arkaan ismana yaqaaniin maxaa jira isumaba soo dhowaanayaan laakiin markaa hade waxaa lagu dagaalamayay seef baa lagu dagaalami labada nin ee seefta ku dagaalamaysaay waa laba nin oo dee nin walba ninka kale uu hortaagan yahay wey waranka meeshaad ka gaadhana waa un meel dhow meesha ridadiisu warankaa uu ka gaadho waa meel dhow marka dadkii waa iswada wujuuh yaqaaniin wejiga waa lays wada arkaa khaalid wuxuu sameeyey marka ciidankiibuu kala wada bedelay qolo walba wuxuu horgeeyay qolo cusub markaasaa cadowgii waxay u qaateen in uu soo gaadhay gurmad ilaan raggii ay ishor fadhiyeen labada maalmood la dagaalamayay ay siqiineen ma aha rag cusub yaa nin walba laga dhigay qolo walba kuwii unbuu kala bedelay cabqaryadiisii bay ka mid tahay taas waxay keentay marka in inay nimankii cabsadaan oo la yidhaha war intii yarayd baa ina baabi'isaye hadduu ciidan kale u yimidna marka markuu saas yeelay unbuu si tartiib tartiiba nimankii cabsibaa gashay oo ma soo caydhsanayaan ilan way cabsanayaan unbuu si tartiib tartiiba dib ugu gortay sidaasuu kusoo badbaadiyey ciidamadii marka arrintaana nabigu uu ku ammaanay khaalid ibnulwaliid wuu ku ammaanay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam balaqat waxaa gaadhay rasuulallaahi rasuulka ilaahay waxaa soo gaadhay weliba tan waxyibay ku soo gaadhay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam isaga oo dadkii ciidankii aysan waxba ka soo gaadhin yaa nabigu uu ogaaday waxyi buu ku ogaaday ambaa-u mu'ata warkii ku saabsanaa dagaalkii mu'ata ayaa nabiga soo gaadhay waxaa kaloo soo gaadhay wa masracu qaadatihi iyo inay dhinteen oy shahiideen hogaamiyaashiisii athalaathati saddexdaha uu magacaabay oo zayd ibnu xaaritha jacfar ibnu abi taalib cabdullaahi ibnu rawaaxa ahaa inay saddexdiiba shahiideen fa xasina wuu tiraanyooday oo wuu murugooday rasuulku sala allahu caleyhi wasalam calayhim nimankaas asxaabtiisa ahaa uu jeclaa ayuu u murugooday xusnan murugo oo lam yaxsan uusan murugoonin midlahu isaga oo kale qatu weligii wamadaa wuxuu u tegay rasuulku u aaday ilaa ahlihim xaasaskoodii iyo caruurtoodii yucsiihim isagoo ka tacsiyeynaya oo u tacsiyeynaya bihim iyaga isagoo u tacsiyeynaya falamaa markii balaqa uu gaadhay beyta zaydin ibnu xaaritha gurigiisa markuu gaadhay laadad waxaa ku dhegtay bihi rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ibnatuhu zayd inantiisii inan uu dhalay assakiiratu oo yarayd ayaa rasuulka ku dhegtay wahiya iyada oo mujahi mujah mujah mujahishatun bilbukaa-i ooyeysa iyadoo ooyeysa oo maaragtay la qaylinaysa oohin markay taas uu arkay rasuulku fa bakaa rasuulkii isna wuu ooday rasuulullaahi rasuulka ilaahayna wuu ooyay sala allahu caleyhi wasalam wuu ku daray xata intaxaba ilaa oohintiisa laga maqlo hinraaggiisii fa qaala wuxuu yidhi lahu rasuulka sacd ibnu cubaade ayaa wuxuu ku yidhi maa haadaa muxuu yahay kan yaa rasuulullaahi rasuulka ilaahayow ma ooyeysaa ma adigina ma ooyeysaa fa qaala wuxuu yidhi nabigu caleyhi salaatu wasalaam haadaa kani bukaau lxabiibi calaa xabiibihi haadaa kani bukaau lxabiibi kii wax jeclaa ee maaragtay oohintiisii calaa xabiibihi ku jeclaa u ooyaya wey marka zayd ibnu xaaritha halkaas ayay taariikhdiisa lagu soo gebagabeeyey waxaa weeye nabiga ayuu ka doortay aabihii hooyadii shahiidnimana ku maaragtay noloshiisa way ku dhammaatay aadi ayaan aad buu u ayaan badnaa innaga taariikhdiisa faa-iidada inoogu jirta waxaa weeye saan horu sheegay waxaan ku nool lahay jawigii maaragtay nabiga ayaan la nool lahay maxaa jira feeri intaan isaga ka hadlayno zayd ibnu xaaritha intaan ka hadlayno nabigeenna unbaan ka hadlaynaa xidhiirkii uu nabiga la lahaa markii isagoo addoona loo keenay markuu xoreeyey markuu yidhi waa wiilkaygii markii intaasoo idil marka zayd ibnu xaaritha radia allahu tacaala canhu ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in innagana uu nabigeena sala allahu calayhi wasalam inagu xidhiidhiyo xawdkiisa kuwa ka cabana aan noqonno kuwa u shafeecanaya aan ka mid noqonno wsala allah wslm cla sayidina muxamedi wcla alih wsaxbi wslim wasalaamu calaykum wraxmat ullahi wbarakaatu